Aqoon-is-weydaarsigan oo ku saabsanaa awoodsiinta dhalinyarada Koonfur Galbeed ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo wuxuuna socon doonaa muddo laba maalin ah. Tababarka ayaa waxaa ka faa'iideysanaya dhalinyarada ku nool magaalada Baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha degmada Koonfur Gudoomiyaha degmada Koonfur Galbeed Soomaaliya Isxaaq Maxamed Duceysane iyo Gudoomiyaha Ururka Dhalinyarada Koonfur Galbeed Deeq Cabdullaahi Nuur ayaa ka waramaya muhiimadda aqoon-is-weydaarsigan.
geedka ujeedka buuxaan butaanka tababar sii socon doona muddo maalin dheer si oo marka wakiilka u guutaan dhalinyarada degmada baydhabo runtii aad aan ka faraxsanna weli kale umahan naga ihe gudoomiyaha dhalinyarada koonfur galbeed mala deer cabdullahi cabdumar oo shaqooyinsheeda ku horeysay meelaha isugu wadan egta tababarka lamada maalma wuu socon doona isaga weli isin ku baahayaa oo sababta ka barata ina dhalinyarada markadib markanaagtasa kabiiri doontaan rajeen ilaahay idin sheeg maalinka shaqin indii doonan wala badan ka faa'iidanaysa lamada maalma oo tababarkan iyo socdo doon weli liinka magaca daraynaha tababarka madasha awoodsiinta dhalinyarada koonfur galbeed marka dareeman kartaan waxyaabo badan oo wala jiri doona helis wadaarsan iyo baahni sida oo meylahaa isu helis wadaarsadaasan oo kaleeto sida oo dhalinyarada hadalka farsamooyinka gacanta oo qeyb ku atmaaka inay dhalinyarada kulmada daayo shaqaabuurnaad iyo waxyaabo kale oo walisan u baahan yahaa macalinkaasi horuku doona casharadaasay tamise ku hordhiyaan marka waxaan ku dadaali doonaa in aan tababarkan maanta aan ka galayno degmada baydhabo gudoomiye dhalinyarada degmada baydhabo oo markhaati nala qiyay dhalinyarada degmada baydhabo ay joogaan inaan gaarsiino degmooyinka kale koonfur galbeed gobolada kale koonfur galbeed muhiimadda tabarkan uu leeyahay waxay ka mid tahay in dhalinyarada ee aragtidooda badbiyadooda iyo waxyaabihii gudahooda ku jira ay banaanka soo dhigaan qaabkii si geesinimo leh si waxgal eh ay aragtidooda banaanka u keeni lahaayeen laga yaabaa dhalinyarada koonfur galbeed inay yihiin dhalinyarada soomaaliya maanta ugu fiican oo dalka dhan walba kasoo muuqanayo marka waxaa rabnaa ninka dhalinyarada inuu dareemo inuu leeyahay awood waxyaabo badan uu ku bedeli karo isbedel uu imaan karo dhan walba marka fikirkiisa waa soo dhaweyneynaa waana ku dadaaleynaa waxaan jeclaan lahaa marka in labadan beri oo trainingan maanta oo training ay tahay beri ay noqon doonto discussion ama dadwadaag inaad banaanka soo dhigtaan waxyaabaha idinku jiro hallaas ii leedeen haddii la haddii la sameeyo waxbaa hagaagaayo dalkan maanta dhalinyaradaa muhiim ah idinkaa la tawar ah idinkaa soo saari kara aragtiyadeena la isku dardaraa dalkaan lagu hagaajin karaa waxyaaba badan lagu toosin karaa waa dareemikan waxlaysi badan aska jiro saasay tahay waxaan rabnaa in aad ka faa'idaystaan fursaddan fursado badan dayman badan waa qaban doonaa waa qaar ka mid ah dhalinyarada loo qabtay aqoon-is-wadaarsigan ayaa ka waramaya waxyaabihii ay ka faa'iideen aqoon-is-wadaarsiga
bismi illaahi raxmaan raxiim magacay wali ballaaray maxamed abduqaadir isaaq fanax ahna gudoomiyaha ururka yabooha dhiigga koonfur galbeed soomaaliya waliba kumad ahaa dhalinyarada ku qeyb galay tababarku geedka ama seminaarka dalka gobolahay seminaarka ciwaansheemey uu ahaa madasha aboodsiinta dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya mayba intalak baradahay waxyaalo fara badan oo faa'idni waliba uu faa'id waliba kumada in dhallinyarada la aboodsiiyo in dhallinyarada shaqo abuurka soo bi hadii hada lahayti dhinaga xirfado hadii hada lahayti hadii hada lahayti dhinaga walba marka geeka mayba waa farxadaan haddii un ana dhallinyarada ku nool magaaladu baydhabo